qaar reer kaatu waa ka dhacay dhib baa ka dhacay dad shacbena waa ku geeriyoodeen oo rayda weliba ciyaal ah afar ruux waa geeriyootay lixna waa dhaawac dowladda ethoobiyaanasa qaybteeda amisom ma garan soomaar dheero joogto marka sidee wax u dhaceen
waxay wax u dhaceen laba guddoomiye oo axmed madoobe uu baar dheer usoo magacaabay baa jirtay ma garan waana hal beel bay ahaayeen ma garan arrintaas marka waxa weeye labadii ninba baa muqdishaa lagu qabtay waa la baatimay dawladda federaalka baatimtay ma garan si baar dheer dhibaato ayaa ga dhicin ba dawladda federaalka ay labada ninba tirada diyaaradaha muqdisho aadan caddo markay marayaan yaa la qabtay dawladda federaalka qabatay labadiiba waa la baatimay nin ka mid baa taaki lasoo fasaxay ma garan ninka lasoo fasaxayna labada beelood oo isijifada ah beel ka mid baa diidireed ma garan marka eeraboorka tirada diyaaradaha degmada baareer markuu kasoo degay shacabka mudaaharaad bay ku jireen dawladda etoobiya ayaa taangi iyo bebe iyo duwaari gaashaami kusoo qaaday ninkii ma garan dadkiiba magaalada dhagax tuurayo kacsan bay soo galeen marka rasaas bay fureen afar ruuxna waa dhimatay lixna waa dhaawac wey ma garan marka iyay tahay rasaasta cidda furaysa oo shacabka ku furaysa waa dawladda etoobiya wey dawladda etoobiya oo ninka la jiidinaa soo galbisay oo taangi kusoo qaaday wey ma garan sidaas wey sidaas wey marka guddoomiyaha y- yay tahay cidda diidan ma shacabkaa diidan mise waa un dad gaar ah
shacabkaa diidan shacabkaa diidan ma garan shacabka degmada baar dheeraa diidan ma garan waan garta marka gudoomiyihiinu ma ma madaxweynaha jubbaland baa halkaa usoo magacaabe aa sidaas wey madaxweynaha jubbaland hogaamiyaha axmed madoobe hoga- madaxweyne maaha hogaamiyaha axmed madoobe baa soo magacaabay ma garan
waan gartay marka in tiradaas dhimashadaa ii sheegtay een, dhaawaca bal ka warra ayagu tiro ahaan intay gaarayaan
dhaawaca lix nin- lix ruux wey lix yaroo ciyaal sideed jir iyo sagaal jir wey ma garan
bal hadda ay la hadlayso xaaladda ka waran bal baar dheere xaalada baar dheer hadda ciidanka dawladda federaalka ayaa soo gurinaya beeshii ciyaalkii laga dhaawacay qaarna laga dili baa hadda iyo beeshii ninkii lahayd soo dhaweysay